barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ed ood si toos uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeen internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin sagaalka bisha oktoobar sanadkana waa laba kun iyo toddoba iyo tobanka idaacaddeena duhurnimo waxaa wadajir idin kugu soo jeedanaya zaare cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduley
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa goobaha barkulanka dhallinyarada iyo muhiimadda ay u leedahay dhallinyarada
runaantii waxaan oran lahaa dhallinyaradu maadaama ay yihiin bulshada araggoodii ama exaamble halkayse ka caawin lahayd maqaaxiyo ama fadhi ku dirir in loo sameeyo goobo maxkaxmaal ah oo doodaha aqoonta ku salaysan horumarinta deegaanka horumarinta bulshada horumarinta caafimaadka horumarin dhan kastoo la eego bulshada in loo sameeyo goobo ku dhex yaalla magaalada dhexdooda oo isbuuc kasta loo qabto aysan diyaal gaaran
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan wiil afgaan ah oo qaab sugaana dhallinyarada ku uga tusaalaynaya waayaha dhoofka
dhinaca kaalimaha heesaha waad maqli doontaan barnaamijka inta aynu ku guda jirno oo aanan meesha ka marnayn iyaguna balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona dhinacii wararka caalamka madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa caddeeyey axaddii shalay ahayd in uu heshiiska ay ku doonayaan xubnaha dimuqraatiska in lagu ogolaado waddanka inay joogi karaan ilmaha ku yimaada dalkan iyagoo sharcidarraa sharci la-aana ama waalidkood aysan sharci haysanin in uu ka hortegayo wuxuu ku adkaystay trump in dayactir lagu samayn doono sida uu yiri hanaanka bixinta kaarka deganaanshiyaha dalkan maraykanka ee green kaarka loo yaqaano isaga oo sheegay inuu shaqaalaysiin doono in ka badan toban kun oo saraakiila oo ka shaqayn doona laanta socdaalka sidoo kalena uu dhisi doono sida uu yiri darbiga laga dhisayo xuduudda koonfureed ee dalkan bishii hore ayaa madaxweyne trump waxa uu ku dhawaaqay qorshe uu ku ciribtirayo barnaamijka u ogolaanaya ilmahan inay wadanka soo galaan kaasi oo la meelmarayay xilligii madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka barack obama waxa uu sidoo kaleeto uu sheegay in uu meesha ka saari doono heshiisyadii horey ugu ogolaa ilmahaasi inay ku noolaadaan gudaha wadankan oo aan la masaafurin karin
maraykanka ayaa ku dhawaaqay axaddii shalay si kumeel gaara inuu u hakiyey codsiyada dalkugallada ee dadka turkiga ay qaadanayaan war qoraal ah oo ka soo baxay safaaradda maraykanka ee ankara ayaa waxa uu sheegay in arrimo dhacay dhowaan awgood dib u qiimeyn ay ku sameynayso dowladda maraykanka ballanqaadka turkiga ee dhinaca ammaanka ergada iyo shaqaalaha maraykanka ee dalkaasi jooga inkastoo aanay maraykanku sheegin sababta tallaabadaasi ay u qaadatay dowladda maraykanka iyo in uu inta uu jiri doono hakadka fiisooyinka toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa dalka turkiga waxa uu xiray nin u shaqaynayay qunsuliyadda maraykanka iyo nin kale oo turkiya dalka turkiga ayaa wuxuu isna sheegay inuu qaado doono tallaabo taasi la mid ah uu ku joojinayo dalkugallada
duhur wanaagsan idilkiinba intana dhegaysanaysaa wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan v o a washington dhallinyarada ku nool magaalada laascaanood ayaa intooda badan isugu imaada goobaha barkulanka bulshada ee ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaaladaasi iyaga oo sameynaya isdhexgal islamarkaasina iswadaarsanaya wixii fikrado ah oo dhexdooda ah oo ay wadaagi karaan qaar ka mid a dhallinyarada oo u warramay barnaamijka dhallinyarada ee v o e da ayaa sheegay inay muhiim tahay in la sameeyo goobo maskax maal ah halkii ay kaga caweyn lahaayeen goobaha lagu shaaho wariyaha v o e da ee laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan ku eegaya arrinkaasi dhalinyarada magaalada laascaanood ee habeenkii isugu yimaada goobaha ay fadhiistaan ee ku yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada laascaanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee v o a kala sheekaysanay caweyskooda iyo helidda adeegyada dhalinyaradu ay u baahan yihiin iyo waxyaabaha ay jecel yihiin inay helaan dhalinyaradaasi bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa salabaan daare cali runtii gobolka dee ma jiraan meelaha aad runtii dhalinyaro himinka ee makhaayado weyno ama hoteelo weyno ku caweeyaan marka runtii waxaa loo baahan dadka ganacsatada ama dadka dee hoteeladale inay casirgareeyaan oo goobaha ay farabadiyaan oo meela maartay lagu dalxiiso himinkii iyo lagu casheeyo lagu caweyo dhalinyarada isku aragto in la sameeyo marka runtii waxaan dhihi lahaa waa in dee la fara barnaamijyo lagu wacyigelinayo ama habab lagu soo kordhinayo hoteelada oo himiinka dhalinyarada ay faaidaysato ama haadan garoomada hadda kubadda lagu ceer oo kale haddii la hagaajin lahaa kufatiri weyn la samayn lahaa runtii fursado badan oo shaqo ayaa bannaan dadka u bannaan markay dhallinyaradu suuqa yimaadaan oo kale maxay jecelihiin inay helaan oo habeenkii oo kale waxyaabaha sida weyn ay u jeclaan lahaayeen maxaa ka mid ah runtii waxaa ka mid inay khadka oo kale nadka helaan inay meel ciyaaraha ku daawadana helaan inay helaan dee goobaha ee saaxiibadooda ama ciddii gobolka timaada ay ku qaabilaan oo kale marka waxaa loo baahanyay meela habeenkii aydee stress iskaga biyaan oo maaragtay ku dareemaan raaxada marka waxaan dhihi lahaa goobo badan baa loo baahan yahay ganacsatadu ha uga faa'idaysato arrinkaa makhaayad qof walba hal nusbalood buu makhaayad ka furtay marka waxaa loo baahanya kufatiri waaweyn oo habeenkii lagu caweeyo khadkii shaahii sharaabkii oo maaragtay fadhi nooc walbaa laga helo
waxyaaba badan waa la sameeyey waxaad leedahay halasii horumariyo aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan leedahay intaan halasii dhiirigeliyo halasii badiyo meesha la joogo hore oo lagu socdeen dib loo noqon
kuwaasoo ka hadlay waxyaabaha dhalinyaradu ay ka hesho xiliyadii habeenkii ah marka ay suuqa u soo baxaan muhiimad waxaa weeye in dhalinyaradii ay hesho markay ka baxaan dugsiyada inay helaan waxay jeclaan lahaayeen meeradahasta lagu caweeyo oo kale inay helaan meerada lagu caweeyo stifiyada oo kale inay daawadaan ciyaaraha inay adu meelaha lagu sheekaysto filmaanta oo kale iyo waxyaabahaas oo kale laakiinse dhallinyarada meed wakhtiyo ay ku nastaan naftooda nasasho siiyaan oo waxyaaba ay u baahan yihiin maadaama aad tahay nin dhallinyaraha aqoon-yahana oo khibrad badan oo ula dhallinyarada maxaad odhan lahay dhalinyaradu way jeclaan lahay in loo soo kordhiyo mar kasta ay helaan runtii dhallinyaradu door weyn bay ku leedahay mundaqadaynu ku dhaqannahay khaasatan soomaaliya laasacaanood ahaan waana runtii mar kasta waa dadka wax ka bedela mundaqada ay ku nool yihiin haddaan ka hadlo serviska dhallinyarada ay u baahan tahay inta badan in loo soo kordhiyo ugu horeyn muhiimadu waxa weeye haddii loo arday aqooneed loo eego in loo sameyo wax loo yaqaano job creation ama shaqa abuur loo sameeyo ama lagu dhiirigeliyo iyagu inay shaqa abuur ay samaystaan iyagoo gurbi waxyaabaad soodhan lahayd oo kale dhallinyarada waan arnay habeenkii aad bay u caweeyaan run ahaantii waxaan odhan lahaa dhallinyarada maadaama ay yihiin bulshada araggoodii ama exaamble halkaysa ka caweyn lahayn maqaaxiyo ama fadhi ku dirir in loo sameeyo goobo maxskaxmaala oo doodaha aqoon ku salaysan horumarinta deegaanka horumarinta bulshada horumarinta caafimaadka horumarin dhan kastaoo la eego bulshada in loo sameeyo goobo ku dhex yaalla magaalada dhexdooda oo isbuuc kasta loo qabto aysan diyaal gaara taas waxaan aaminsanahay taas waxaan aaminsanahay runtii in wax badan ka bedeli doonto
tusaalaanada dhallinyarada goobaha isugu imanaya nin kastaa telefoon buu gacanta ku haystaa wuu mashquulsan yahay internetkibuu isticmaalaya bal ka waran runtii waxaan qabaa internetka marna waa faa'iido marna runtii caqabad buu ku hayaa dhallinyarada taasi waxay sahlaysaa in dhallinyaradii ay ku mashquulsho wax kale ilaa intuu gurigiisa ka tegay wax mashquula kalma hayo marka wuxuu fakerayaa maxaad u nooshahay maxaad u nooshahay runtii wax soo kordhaysa marka qofkii baahi baa qabanaysaa baahidun waxay keentaa qofka inuu horumar sameeyo dhalinyaro horumar hala sameeyo khadka hala isticmaalo oo nolosha ku xidha laakiin bal waqti gaar ah guud ahaana shacabka gobolka sool ayaa waxay dhallinyaradu ka noqdeen kuwa ugu badan dhanka bulshada waxaa mar kastana lagaga hadlaa fagaareyaasha kala duwan ee gobolka sool taageeridda dhallinyarada iyo sida ay shaqo u heli lahaayeen iyo sidii loo horumarin lahaa cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood
boqolaal dhallinyaro oo soomaaliga ayaa sannadihii u dambeeyey naftooda waxa ay ku halligeen safarro halis badan oo dhinaca badda ah dhallinyaradaasi oo badankood u boqoolay qaaradda yurub iyo weliba waqooyiga ameerika waxaana la sheegay in inta ay dhexda ku sii jiraan ay la kulmaan caqabado kala duwan maxamed cilmi dhiciso waa wiil dhallinyaro ah waxaana uu sugaan ka curiya nolosha dhallinyaradaasi dhoofka jecel iyo waxyaabaha ay la kulmaan marka ay hawadaasi soo gasho wariyaha v o a qadar maxamuud xareed ayaa waxa uu wiilkaasi kula kulmay nairobi
suugaanta aniga oo maaragtay yar baan bilaabay ilaa welina waan wadaa oo maaragtay adugu ra'yo kala baduumaha ka soo baxaana waa sidaas marka ma nairobi baad joogtay markaad bilaabaysay mise dalkii baad joogtay dalkii baan jooga markaan bilaabay nairobina waa kusii bacarmiyey way kusii kortay qurbaha waxyaabo kala duwan baad ku aragtaa oo adugu aad la yaabta amasana maarata kusoo mara dhacdooyin kala duwan marka waa dareenkaygu inta badan maarata maasida ama dareen kaa keena baa la yidhi ama cashaq kaa keena amasana waxay ahaatay adugu inay wax sababay kaa keenta weeyaan maansada marka halkaan baa kusii bacarmiyey oo maaragtay inta badan suugaanta aan kusii hagaay sanadkay ahayd sanadkii aad bilowday maansadii ugu horeysay inaad samayso kolletaba haddii aan ku iri hiba iyo waxaana yihiin soomaaliduna maaragtay dad reeguuraa reemiyaha ay ahaayeenoo inta badan haddii awowga una gabiyin ama ayeyda ina maaragtay baraanburin ama sana gabar walaasha inay maaragtay surowga ina aqoonin dhinaca adeer ama dhinaca marbaa dhinac maaragtay sinjuwa maguuraan kaloo suurasha kaa gala ayaa la yidhi waxaani waa soomaalidu waxay dhaqan u leedahay suugaantu oo geyigii ama sana qarankii gabyaaga ama suugaanyahanada ayaa la dhihi jiray dhulka soomaaliyeed marka bulshada soomaaliyeed ayaa waxaan aad loogu yaqaanaa suugaanta oo maaragtay hantida keliya ee maanta ay ku faanaan ama sana ay sheega karaan oo maanta si wada jir ah loo dhihi karo iyo qani bay ku yihiin waxa weeyaan waa dhaqanka soo jireenka ah ee suugaanta iyo gabayada iyo geeraarada iyo maansooyinka laga helo weeyaan marka anigu anigoo yar baan bilaabay mana sheegi karayo da-day ahayd waaya maxmed haddii aad dib u xasuusato xasuustaadii bal maansadii ugu horeysay ee aad samayso maansadii koowaad ama aan dhihi karayo hees howleed ayay ahaaday ayadoo inkasta qiso yar ay ku timiday haddanaeta hees howleed waxay ahaaday sidaan bay u dhacaysay badar baan tumay haweenka ama sana dumarka inta badan badarka tuma laakiin anu tayd qiso bay ku timiday xilligaas iyada ah ragguna markii loo baahdo way hagaajiyaan howshaas afarteennii gabdhood aheeyow hayo waale gacmahay ka gubteen aheeyow hayo waale way garguuran aheeyow hayo waale anna geeli horweyn aheeyow hayo waale intaan goobay bergan aheeyow hayo waale qaalingaafan gawan aheeyow hayo waale waa addungurano aheeyow hayo waale gedgadoomahaye aheeyow hayo waale badaryow gedgadoon aheeyow hayo waale aan ku godsarano aheeyow hayo waale gasinkaa dhigane maase noocaasa maaragtay ahayd kuletaba maasada ama hees howleed noocaasa ayay ahaday heesa heesaha ayaa dhowr u kala baxo heesaha caruurta iyo heesaha maaragtay xoolaha lagu shubo amasana lagu goobo ama lagu raadiyo amasana heesooyinka dhuu kuwa badarkoo sidaanoo kaleeta ah marka hees howleed baa la yidhahdaa dabcan taas waxay ahayd hees howleed dhanka dhaqanka soomaalida dalkii waad kasoo tagtay oo qurbihii baad timid nairobi oo kale markaad nairobi timid maasooyinka aad samaysay ee aad soo kordhisay maxaa ka mid ah kolletaba maasooyinkii koobaad oon hagaajiyey waxaa ka mid ahay maase la yidhaha buufis qiso inkastay ku timiday haddanaata maasada buufis baa ka mid ahay maasooyinka hagaajiyey waagii koobaadba iyo maase eedda la yidhaha iyo dhowr maasoo kala duwan way isi raarraaceen oo mutataabic bay noqdeen marka dambeeto marka buufis diris ma noqoteen intuu beerka kaa degay beledkaa ma kaa raray ma ku geeyey buuliyo xiraqa xuti buuxaan waa qiso balaayee buufisule makugu yiri berbereye boorame baa iyo bakool beledweynka soo dhoof badda soo dhex jiiro hadday kula bariiqdiyo haddii lagu badbaadshaba waxaa tahay bukaan socod bele badan sugayso weli aan baxnaaniyo bayd fiican loo furin been ma aha hadalkuye beledkaad u socotiyo bartaad booqanaysaa kugu boodi karayo ku soo bixin karaaye waa qiso balaayee buufisule makugu yiri kusoo biibdayuurado adoon aragba halbaqtaniyo dhibaataba baahidaad lahaad iyo walwalkii bugtadee maanka beleda ku harqiyey ma ka booday gebiyo baarlaniyo burtuqaal dalxiis muu bareerto beljim uu duwaafto ma u aaday booqasho badweynta hindiyo ma ku daayo bohoryowgii beerkiiyo wadnaha gubay mise waa ku buuqajaray intuu beencad kuu jilay buunbuuniskuu galay berri soo bax kugu yir farxad iyo baraaray bashbash muu riyaaqdo intuu baalka kaa degay beese keen ma kugu yir bangiyada ma aado hantidii bishii hore markaa waxaa lagu yidhi beese intaasoo lacaga kan waa lagu dhoofinaya ama waa lagu wadaya ama waa lagu qaadaya hantidii bishii hore bulsha soo aruursheen ma soo bixisay gebiyo waagii makuu wax lagu soo aruuriya dee maarata waxaad u leedahay lihi aad u leedahay maahana wax lisugu soo kaada daray waagii makuu beriya adoo baay ku wada yiri asxaabtaad isbarateen amaad bahawdaatay markaas asxaabtii dhan waxaa ku tiri anu berri baan baxaya anu berri daban baxaya mac salaamaysay intaad baay ku intaad baay kuwdii asxaabtaas barateen amba bah wadaagteen barne iyo badhaan qurux iyo baxsan iyo baraaqiyo iyo bashiir iyo bishaar misku soo baxeen oo boordhari ma ku yimid marxab iyo bishaareen iyo bogaadin dabadeed waxaa tahay nin baxayo buuraha dushooda iyo badda safarku marayee badarkaad cunaysa iyo boorsadaad lahayd iyo wixii buusho kuu yil intaad bixisay gebigood bogga internetkuba ma ku baahiyeeno xaflad caruuska qurux badan baashaal sagootiyo bilqeer waxaan kusoo noqon ma ku kala baxdeenoo buufisbeen mukuu len waa ku buufshee ma ku baadiyeeyo ballantii ma baal maray ma boodbooda dabadeed burcaddii wax kaa dhacay miyaad baadi goobto bulxamaa wax tari karin baryo aan lagaa rabin ma u badisay hadalkii baadkii baadkii wax soo cel markaasba waagii kuu buri waxaas tiri war waxbaa lagaa dhacay ilaan wixii lagu sheegayo biryaa baxaysa bir dabad baxaysa been bay noqdeen mogta baadkii wax soo celi waa qiso balaaye weli miyaad isbarateen boogtaan la dhayino baaska kiciday waayadan mise waad ka barido waxaa tahay barbaar wacan wadankiisa beerto u bukonin abadkii bariis iyo bolondiyo beledow u dhalanayo biil loogu deeqaba bacda gabayga maansada baraarugii waanada yaynaan ka bayrin birtii xagafku siiriyo boogtii ku damaqdiyo wixii beerka kaa guba beyd gabay beyd gabay kusoo duub maansada buufis baa la yihahdaa waayahay dabcan waa maanso aada u dheer maansadan buufis ee aada tirisay dhacdadan ma adigaa la kulmay ma dad kale aad ka tirisay sidee ku timid horta xaqiiqatan maaragtay dhacdooyinku inta badan qofka wax sheega unkuma dhacaane dadka kale uu kasoo wariyaa aniga maansadan maaragtay wiil inaan saaxiiba ahayn bay ku dhacday oo yidhi halkan afrika kama guursanayo kama ganacsanayo kuma noolaan karayo nolosheedu ima deeqdo micnihii waan baxaya ha galbeed baan u socdaa galbeed baa waa lee wadaa daadkabaa ay wado daadkabaa ay wado marka anigu waagii horeeto dhinaca qoraxdu ka soo baxda ayaa reerkaygu markii remiye inahin aa loo guuri jiray laakiin hadda dhinaca qoraxdu usii dhacdaa loo wada loo wada dudayaho loo wada guuriyaho ama qof ha marka maansadu sidaas bay aheeday inaan saaxiibanahay bay qisadu ku dhacday oo hanti laga dhacay oo dhowr barnaamijoo kala duwan loo keenay habriirtiibaa talyaaniga joogtay maaragtay xoogaa wixii usoo dirtaba laga qaato dhex loo fadhiistay baasaboorkiisabaa waagi dambeeta laga qaaday iyo lacag dhowr kun oo dollar ah lacagtii iyo macal baasaboorkii ayaa maaragtay laysku wada qaatay inaan maaragtay ninkii ka qaadayna taleefkii uu dansaday isbitaal baa ninkii la seexiyey maaragtay habriirtii haddana lacag kale isbitaalkii looga soo saaro usoo bixisay annagoo maalin maalmaha kamid magaalada iska socono dhex nairobi magaalada dhex marayno anagii inankiiba baasaboorkii wiilkii oo iib ah baa naga horyimaday oo nin wadow leeyahay laba boqoloo dollar baan maaragtay baasaboorkan ku doonayaa waxaad ku tegi kartaa angola waxaad ku tegi kartaa africa kaleeto south africa waxaad ku tegi kartaa mozambique zimbabwe dhulkaad baa kusi maaragtay kusii mari kartaa ilaa yurubaad uga sii dhaadhici kartaa waa ku tahriibi karaysaa baasaboorka waa baasaboor soomaali waa idii egyahay waa kana markaaba baasaboorki markaan eegnaba waa baasaboor inankii saaxiibo ahayd baasaboorkiisi weeyaan marka maansadaa sidaabay horta ku timiday la yaab bay anaga nagu noqotay arrin uguba bay nagu noqotay qof sharciyan wuxuu baasaboor uu u lahay lasii iibsaday lacagna laga sii qaatay oo isbitaal seexday oo rafaaday dhibaata oo u maray tahriibta waxyaabaha la yaab kale haddii waad aragtay imisaa badaha ku daadanayso imisaa maxay ahatay xaaladdu way isbedeshay bulshada soomaaliyeed bar baa maqan markii laba loo qaybiyo qayb baa maqan wixii soo kori lahaa jielkii waxtar lahaa dadka anfici lahaa amasana maskaxdooda bedeli lahay ama xoogsalahay ama shaqaysalahay xoogoodii waxay ku baabaceen badahay ku baabaceen amasana sidaasoo kale hatay isku miir bedeleen
waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aada uga dhegeysanaysaan washington adigoo maqlayey suugaan uu curiyey maxamed cilmi dhicsow oo markaasi ka hadlayay dhallinyarada iyagoo tahriibka isku biimeeya waxaan ugu ramayey wariyaheena v o a ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed haatanna heestii lugooyo iyo codkii cawaale aadan ku soo dhowaada
oo aada ladanay dangaadhanahayd adaa isfuree miyadu
heeskaasi lugooy islaheed iyo cawaale aadan intaasi aan kaga gudbino markana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha waa kan waryaheena jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horreyno dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa waddanka tuniisiya ka soconaya ciyaaraha koobka kubadcagyaeraha adduunka iyadoo soomaaliya ay markii ugu horreysay ka qaybgalayso koobkaas kulankii ugu horreeyey soomaaliya shalay waxay la yeelatay xulka dalka baraaziil wiilasha xulka kubadda cagta soomaaliya ayaa soo bandhigay ciyaar wanaagsan waxaana ciyaarta daqiiqadii loogu talagalay ee kusoo dhammaatay saddex gool iyo laba gool oo looga adkaaday xulka dalka soomaaliya inkastoo labada gool ay ku hormareen xulka soomaaliya ayaa ciyaarta intay socotay waxaa calaamada roosaha ka qaatay mid ka mid a ciyaartooyda xulka dalka soomaaliya taasoo sababtay in gool rigoorahana laga dhigo dabadeedna laga dhaliyo goolka saddexaadna markii dambe xulka dalka soomaaliya laga dhaliyo xulka dalka soomaaliya waxay maanta la dheeli doonaan xulka dalka ruushka ay isku gurub yihiin iyadoo hal maalin kadibna ay sidoo kale kulankoodii saddexaad ciyaari doonaan dhegaystayaal sidoo kale koobka adduunka labadakunsideetobanka dalka ruushka lagu qabanayo haddii aynu aadno dalal dhowra iyo durwabo u soo baxay iskana xaadiriyey waddanka ruushka halka kuwo kalena laga yaaba inay soo baxaan xulal qaarkii magac weyn ku lehna ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka laga yaabo in ay sanadkan seegaan xulalka xaaladooda aysan wanaagsanayn waxaa ka mid ah argentiin portugal chili australia kroatia iyo holland oo dhammaantooda hortaagan caqabado aad u xooggan kooxda leonel messi oo hogaamiyo ee dalka argentina ayaa haddii ay waayaan inay u soo baxaan sanadka koobka adduunka waxay noqon doontaa markii ugu horreysay oo sidaasi ay ku dhacdo tan iyo kun sagaal boqol iyo toddobaatankii sidoo kale haddii ay ciyaaraan ciyaaraha bugbaxa ama bilay offiska loo yaqaano waxay noqonaysaa markii ugu horreysa sidaasi sameeyaan tan iyo sanadka laba kun iyo kowdii brazil ayaa hore u soo baxday oo hogaaminaysa dhinacayo latin america chili lix labaatan dhibceed iska leedahay colombiya sidoo kale intaasi dhibco lamid ay leedahay peru iyo argentina min shan iyo labaatan dhibcood ay iska leeyihin baragwayna afar labaatan dhibcood ay iska leedahay kooxda kaalinta shanaad ku soo baxda waxay la ciyaari doontaa new zealand oo isra reeb kale ah holland si ay u soo baxday waxay u baahan tahay inay kaga adkaato xulka dalka sweden toddoba gooli waxba taasoo lugtii hore oo waddanka sweden lagu soo dheelay ay gooli gool labada kooxood isla dhaaf waayeen arrintaanina aad ay u adagtay in toddoba gool ay sweden ka dheliyaan waana waxba iyagana laga dhalinin kooxda dalka bortugiiska ee ronaldo uu hogaamiyo ayaa iyaguna si rasmi ugu soo bixi doona koobka haddii ay ka adkaadaan xulka dalka switzerland oo ay hadda la ciyaarayaan switzerland ayaa gruubkaasi hogaaminaysa oo iska leh toddoba labaatan dhibcood bortugiiskana waxay leeyihin afar labaatan dhibcood chili waxay la ciyaari doontaa xulka dalkaasi brazil oo hore ugu soo gudbay koobkan waxayna u baahan yihiin inay badiyaan si ay u soo baxaan koobkan kroatia waxay ceerisay tababarahooda waxayna la dheeli doontaa xulka dalka ukrain waxayna u baahan yihiin inay badiyaan si ay u soo baxaan austraaliya ciyaaraha bugbaxa la dheeli doonta xulka dalka syriya iyadoo lugtii koowaad ay gooli gool labada kooxood isla dhaaf waayeen xulalka dhinaca afrika u soo baxay waxaa ka mid ah xulka dalka masar oo markii ugu horreysay taariikhda tan iyo kun sagaal boqol sagaashankii koobka adduunka u soo baxay kadib markii maxamed saalax oo liverpool weerarka uga dheela daqiiqadii sagaashan iyo labaad gool rigooraha u dheliyay xulka dalka masar nigeria ayaa sidoo kale u soo baxday koobkan adduunka sanadka laba kun sideed iyo tobanka xulka dalkaasi cameron oo isagu ahaa xulka haysta horyaalka dalalka qaaradda afrika ayaa sanadka laba kun sideed iyo tobanka ciyaari doonin koobka kubadda cagta adduunka waana uu ka haray xulalka kale ee afrika hore u soo baxay waxaa ka mid ah xulalka tunisiya morocco iyo senegal dhegaystayaal kulmada la dheeli doono ee lagu xaqiijin doono in waddamada u soo baxa koobka adduunka iyo kuwa kale ka haraya waxay dhici doonaan toddobaadkan maalmaha talaadada iyo arbacada xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas haynoo joogto
jamaal axmed cusmaan aad buu mahadsan yahay haatana ubax fahmo iyo heeska igu labo ahow
sida laamo roob helay oo leedu ay hayso ilula kalgacal ku yaah igu laba how haye waxaa ku luqaynaysay ubax fahmo iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee wadajirkeeda kugu soo jeedinayeen saare cabdi axmed iyo anigoo ibraahim xasan daadurey intaan mar kale ku mid doono nabadgelyo
aayo laqayada jacayl